weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toosyada kaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa habeen sabti ah bisha maarsana waa toddoba sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdiraxmaan xuseen furre anigoo maxmuud al xasana haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofonka haaruun macruuf ayaa inoo haya
meelo badan oo ka mid a dunida islaamka waxaa ka socda dagaallo ahli ah iyo kuwo qadiyado kale ay ka dambeeyaan oo dhiig badanna uu ku daatay waxaa soo baxaya mas'alooyin diini ah oo dad badan ay iska weydiinayaan xaaladda xilligan mas'alooyinkaasi qaarkood waxaa ka jawaabaya oo maanta barnaamijka martida mikrofoonka marti igu ah imaamka iyo caalimka sida weyn looga yaqaano soomaaliya sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ku sugan dalka qatar ugu horraynna waxaan weydiiyey waxa uu ku sababayn lahaa dhibaatada muddada labaatanka sana ah ka taagnayd soomaaliya bismi illahi araxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina rasuuli illahi sala allahu aleyh waalihi wasalam tasliiman katiira waan salaamayaa dadka ay maqlaya oo dhan walaalahay meel kasta ay joogaanba sideedaba jismiga insaanka ama jirhkiisu marka uu qofku markuu bukoodo acraab ama calaamaad baa kasoo baxaysa kala duwan hase yeeshee acraabdaas iyo calaamadahaasi waa calaamado tusinaya in xanuun jiro aniga marka wallahu aclam waxaan u arkaa asaas ahaan dhibku wuxuu ka yimid hal marad oo ah dacful iimaan iimaanka ayaa daciifay iimaankii baa dadka ka tegay ma oran karo insha allah muslimiin muuminiina lawada ahaa laakiin maadaama iimaanka uu daciifay calaaqadii ilaahay lala lahaa oo daciiftay ayaa acraadan kala duwan iyo amraadan kala duwan qabaliga iyo balaayada iyo dagaalka iyo dhiigga iyo waxan oo dhan dhacaya sabab u ah taasaan qabaa wallahu aclam waa garta haddaan si guud ku weydiiyo maxaa looga baahan yahay aasaas u ah khilaafo islaamiya inay jirto ama jiritaankeeda tii aan ka bilaabay oo ahayd inaan kulligeen bal marka hore rabbigan u noqono oo ilaahay xiriir wanaagsan la yeelano oo shaksiga muslimka uu marka horeba u dareemo ama la dareensiiyo ama lagu dadaalo in ilaahay lagu xiro haddii rabbigan subxaanahu watacaala aan ku dadaalo inaan ku xirano dadka muslimiinta walaalahan kulligaan aan ku dadaalo inaan ilaahay calaaqo wanaagsan la yeelano markaa qofkii isagoo tawcan oon cidna israacinin oon cidna ku qasbin oon cidna ku ciqaabin ayuu ayuu xukunka ilahay raalli ku noqonaya oo sidii de hadda ka horba dhacday zamankii nabiga caleyhi salaatu wassalaam dadaal fara badan oo la galay kadib qofku isagoo meel khafi oo iska qarsoon iska jooga oo aan magaranaysaa cid soo qabatay iyo cid sheegtay midna jirin buu iskeeni jiray yaa rasuulallah dembigaasaan sameeha lagu qaado oo hadduu isqariyo oo maaragtay iska istikfaaro oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto cidna waxba uma raacateen xataa dardaaranka nebiga sidaasay ahayd oo dardaaranka nebiga sala allahu aleyh waali wasalam waxay ahayd qofkii waxyaalahan waaweyn ee xuduudda ee ku dhaca ha isqariyo ho istikfaarsado oo ayay tahay maca dalika dadku iyagaa iskeenayay oo imanayay oo maarag maaragtay calaaqada ilaahay ay laleeyihiin ba iyo aakhiro oo qulubtooda ku weyneyd ay adduunyadooday hagaajisay marka adduunyadeenna intaan aakhiraba la gaarin waxay noogu hagaagaysaa annagoo rabbigaan xiriirna yeelana marka meesha laga bilaabayo in dadku ay khilaafa alislaamiya iyo magaranaysaa diinta ilaahay oo rabbigan koonkan abuuray ha abuuray ee kama unu tanaasulin mulkigiisana isagaa iskale boqortooyadiisana isagaa iskale isagaana u taliya subxaanahu jala jalaalu marka in talada ilaahay subxaana watacaala iyo awaamirtiisa la qaato waa loo baahan yahay laakiin dariiqa loo marayo waa in bilmaxaba ilaahay dadka la jeclaysiiyo ilaahay ku xirmaan oo rabbigood ay jeclaadaan oo iyagu iyagoo raalli ka ah ay axkaamta nabiga axkaamta ilaahay iyo nabigiisa caleyhi salaatu wasalaam ay qaataan arrinta iyadana dee adilaha qur-aanka iyo axaadiisa iyo kuwada timid oo umana caaisha radiallahu canha waxaa ka sugnaatay inay tiri markii ugu horreysay waxaa soo degay aayadaha tarkiibka iyo jannada iyo naarta iyo ka sheekeynaya iyo tawxiidkii ma ayna soo degin axkaamta markii ugu horreysayba haddii dadka looga bilaabi lahaa bay tiri khamri ha cabina ha zinaysanina ma ayna yeeleen oo waxay odhan lahayn wallahi inaanaan daynaynin khamriga oo aanaan zinada daynaynin marka halkaas waxay daliil u tahay in marka hore dadka la dhiso oo la jeclaysiiyo oo rabbigood iyagoo mudeeciin u ahoo oo axkaamtiisa raalli ku ah iyagu ay markaa dalbaanba ay qaataan saasaa anigu ayla tahay marka wallahu aclam waa garta guudaha islaamka markaan si guud uga hadalno mujtamaca islaamka maanta wadan matala ama jameeca matasha ma jirtaa wallahi ma maqal anigu haddii aad ujeedo masalan wadamada sacuudiga ama qatar ama wadamada tan hadda guud ahaan muslimiin yihiin ama dad islaam ay yihiin miyay masali karaan muslimiinto iyaguba mayna odran yani sacuudigu wa wa wa waa dawla khaasa muwaadiniintiisana waa muwaadiniin khaas o isaga ninka dibadda ka yimid iyo ninka muwaadinka uu amaba sinaan karaan isku mid ma aha marka in ma aragtay ama sacuudiga ama qatar la yidhaaho islaamka o dhan baa hoos imanaya iyaguna ma aynan oranin cidna kuma tilmaamin baan umalaynaya laakiin qolo waliba iskood iyagaa isku maamulo oo ma garanaysaa oo say doonaan baa isu maamule wallahu aclam u arka waa garta arrinta ku saabsan fadwada fadwada iyada axkaamteeda maxay tahay fadfadu waxa weeya dee hadda un waraysigan kooban laguma koodi karo axkaamteeda iyo shuruuddeeda laakiin asaas waxa uu ah fatwa waa waa ficil dhacay weeyaan waa nin wax fatwooday oo magaranaysaa nin sheekha oo mas'ale ka jawaabay weeyaan ama la weydiiyey fatwana waxay ka timaadaa min alistiftaa in la dalbo oo la weydiiyo oo la yidhaha mas'aladaasi maxay tahay isaguna sheekhuna uu sheego waxaa shardi u ah dee inuu caalim yahay uu diinta ilaahay uu garanayo oo magaranaysaa oo weliba cilmi iyo caqli u dhamaystiran yahay mustawa ka gaadhay uu u fatwoon karo ama uu kaga warrami karo axkaamta ilaahay wax isagu jeebkiisa ka sheeganayana ma ahe waa wax oo uu ka bartay ama uu ka akriyay nusuusta sharcigeena kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena caleyhi asalaatu wassalaam iyo fahmigii culimmadeena iyo salafu saalixa raximahumullah iyo culimmadeeni aimat almadaahib alarbaca oo hayrihim marka uu sheego yidhaha masaladu sidaas weeyaan marka fatwadu taa weeye waxyaalahan hadda marmarka qaarkiis intishaaray ama fiday la iska fatwoonayo ama dad aan ahal u ahayn ama aan cilmi ulahayn ama aan baranin ama diintii meeshii laga rabay aan gaadhin ama intaasba iyadoo aan ahayn waxyaala si kale ujeeda waxaasoo dhan waa khata ama kalad ka dhaca weeye oo fii baab ilfatwa marka guud ahaan dadka maqlay walaale waxaan ku waanin lahaa ama u sheegi lahaa haddii ay noqoto alistiftah ama inaan fatwo weydiino inaan weydiino dadka ahalka u ah ee culammada ah ee caalimiinta ah wamaca dalika diintooduna ay diin lagu kalsoon yahay oo la jecel yahay ay tahay waxaa jira caalim cilmigii bartay hase ahaatee tadayunkiisa ama diintiisu khalal ku jiro waa jiraa laakiin ninka dhamaystirtay cilmigiisii iyo camalkii saalixa ahaa kaa weeyaan kan la weydiinaya fatwada wallahu aclam waa gartay dabcan sababtaan ku weydiiyey waxa weeyaan xilligan dhibaatooyin fara badan baa meelo badan ka jira oo soomaaliya ku jirto waxaad arkaysaa dhalinyaro ama dad dhahaya fadwa ayaa lasoo saaray oo ogolaanaysa qof dhalinyaro ah inuu isqarxiyo dadku isku qarxinayana ay yihiin dad islaama qaarkood laga yaabo inay masaajid ka soo baxeen marka xilligan dad fadwoon kara oo fadwadaa bixin kara miyay ka jiraan soomaaliya oo kale hade hadda kulleyba soomaaliya de culamo waa jooga culamo waaweyn baa jooga oo ahlulcilmi ah ahlulfatwa ah hadalkayguna hadda aan sheegayay mawaanidayduna waa caam ama dhalinyaro ha noqoto ama dad caamata naas ha noqoto ama dad waaweyn ha noqdo waa in loo noqdaa fatwada ahalkeeda nin caalim ah oo mutamakin ah oooo caamil ah oo camal ku camal falaya diinta ilaahay in ninkaas fatwada loo loo celiyo xaggeeda oo la yidhaaho maxay arrintan diintu ay ka qabtaa ninka aan saa yeelin waa nin mukhti ah oo qalad ku dhacay weeyaan lianna anigu ma oranin ilaahay baa yidhi jala jalaaluhu fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun ahladikri ahla alikhtisaas weydiiya iyaga hadday aydan idinku garanaynin allahna amray taas subxaanahu watacaala nebiguna caleyhi salaatu wasalaam waa noo sheegay waana nooga digay aakhiru zaman inay iman doonto in culummada la oofsan doono oo ay laba waayi doono dadkaa dabadeedna juhaal ay soo baxaan waxay doona marka ay dadka ay ugu fatwoodaan marka taa inaan ka digtoonaa wey oo aan xadar iyo magaranaysa aan kaga jirno ciday doontaba ha noqotee waa in loo noqdo culummada caamiliinta ah diinta ilaahay subxaana watacaala ku dhaqmaya wallahu aclam waa gartay waxaad jirtay laba toddobaad xilli laga joogo qarax muqdisho ka dhacay masaajid hoteel ku dhex yaalay in la qarxiyey dad fara badan oo markay salaadii jimcaha ka baxeen ay ku baaba-een meeshaas maxaad ka dhiirayd arrintaas oo kale oo wax badan ka dhacda soomaaliya wallahi sheekhow horta dee kolleyba nin waxaan umalaynayaa qof arrin arrimaha noocaas oo kale mubarir uu samaynayo ama odranaya waa waa gar ma jiraan baan u malaynaya wallahu aclam kolleyba dee qofkii doonaya inuu ama gaalo la dagaalamo ama magaranaysa weelahooda ugu tago laakiin dad muslimiin oo masjidku tukaday anigu ma aqaano yani mubarirka keenaya in maaragtay la dilo wallahu aclam waa garta arrin saxa uma arko waa garta waxaa jira culimo ku kala aragti duwan dabcan soomaaliya laftigeeda markay ka hadlayaan ciidamo ajnebiya oo jooga soomaaliya oo qaarkood ay ka yimaadeen wadamada islaamka sida jabuuti qaarkoodna aysan ka iman wadamada islaamka sida kenya iyo etoobiya maxaad ka dhihi lahayd arrintaas wallahi anigu waxaan ka dhihi lahaa yani marnaba ma jecli raallina kama ibi in wadankeena soomaaliya muslimka ah in junuud ama ciidan dibadeed ay yimaadaan oo isdagaan iyagoo hubaysan raalli kama mana ogey mana jecli laakiin arrintaa iyada ah waa arrin caama qadarsanaan joogay qaacida ka dhisan tahay hogaalada joogaan meel kasta adduunka jooga somaad garan ka dawladuhu iyagu u fiirin maayaan waxay sharci ka qaba laakiin iyadoo diin xaggeedaba laga aadin xataa wadaninimada marka la yiraa ma ma maanaha raalli ka noqonaya sidii hadda ka hor dhacday in ethoobiya ay soo gasho soomaaliya oo calankii ethoobiya laga madaxtooyada uu ka bilbisho yaa ninka soomaaliya ardeen raalli ku noqonaysa wey halisku khilaaf hadhow sidii lagu hortegi lahaa arrinta oo dadku ha ku kala aragti duwanaadeen laakiin in ciidan dibadeed ay ay wadan joogaan taas waxaan umalaynaya arrin hagaagsan aniga ilama aha waxaa ficlaan lahayd marka inaan ku dadaalno an dhexdeena inaan isku kalsoonaano ilaahayna subxaana watacaala tala saarano ciidankeena iyo difaaceena waxaynan uno dhexdeena uu noqdo waa gar dawladdu haddii ay ku doodayso ciidankaasi ilaalo ayay noo yihiin ciidankaa la-aanteed dawladdu way dumaysaa ama iskama difaaci karto dadka ay iska soo horjeedaan ka waran muranka noocaasa maya arrintaas waa arrin iyaga khaas ku haa anigu waxaan qabaa dawladii hadday cadaalad la timaado iyo wanaag iyo daryeel iyo fiicnaan ay dadkeeda ay tusto ciidamo dibadeed inay difaacaan u baahan mayso intaasaan kusoo koobaya allahu aclam waaye waxa waaye marka laga hadlayo ururadan lagu tilmaamo xagjirka inay yihiin meel kastaba ha ka jiraan marka lasoo qaado waxa lasoo qaadaa oo inta badan lagu ladhaa manhajka salafiga ah bal arrintaa ka hadal adoo wax yar iftiiminaya manhajka salafiga waxa uu yahay iyo xiriirka ka dhexeeya manhajka salafiga iyo ururadan xagjirka arrintaa iyada kolleyba ma ma aha sida loo odhanaya ma aha ama salafi ha la yiraa ama usuuli ha la yiraa ama diintan ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankeena iyo sunnada nabigeena caleyhi salaatu wassalaam dadka ay naga soo gaadhay salaf saalixa ahaa dad wanaagsan bay ahaayeen dad raxmad iyo naxariis iyo magaranaysa iyo salaam iyo nabadgelyo adduunka ku faafiyay bay ahaayeen caam ahaan islaam ahaan muslim hadda sag in fara badan oo dadka idinla jooga iyo dadka wadamadaas maaragtay aad joogtaan iyo saw islaamkao dhan kuma tilmaamaan inuu yahay magaranaysa irhaad iyo waxana ay hadda ay ku tilmaamaan iyo marka sidaas oo kale ayaa waxaan qabaa in aynan calaaqa iyo shaqo isku lahayn qofka sidiisa u khaldan wuxuu doonuu sheegan karaa laakiin ka madhab asalaf asaalix dad wanaagsan bay ahaayeen dad dadka khayrka ugu yeera bay ahaayeen inkastoo markii hadda tafaasiil iyo hoos hoose aan loo sii dego ay tahay ay u baahan tahay sharax intan ka baxsan ka dheer laakiin anigu uma qabo inay calaaqa ay ka dhexayso waxyaalahan hadda adduunka ka dhacaya iyo waxyaalihii ka manhaj salaf ahaan yani u qornaa isku mid calaaqa islaamaan qabaa wallahu aclam manhajka salafiga marka laga hadlayo culimmadu waxay soo qaadaan caqiidada caqiida alwalaa walbara marka la macneeyo in wixii islaamka ku saabsan oo dhan lasoo dhowaysto wixii waxaan islaam ku saabsanayna laga fogaado la iska beri yeelo xilligan aan joogno iyo casrigan aan joogno bal say isku waafaqayaan wax yar iyada noo sharax horta tan aad sheegtay oo ah in manhaj salaf uu leeyahay waxaan la yidhaha alwalaa walbara ma sax ma aha su-aashaasi ama ikhtiraaxaas ama saad u dhigtay ma aha alwalaa walbara manhaj salaf ka salaf ahaanka manhaj ahaan kaliya ma qaba islaamka o dhan baa qaba waa arrin oo thaabita oo fi kitaab illahi caza wajal iyo sunada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ku sugan weye waa arrinta keentay markii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam dacwada uu bilaabay inay kala tagaan aabe iyo iyo wiilkiisa ay kala tagaan oo laga yaabo xataaba inay iska soo horjeedsadaan ama dagaal isku qaadaan waa arrintaa iyadaa weeye marka horeba ay qowmkii uu nebigu ka dhashay ku dhaleeceeyeen ay dhaheen ninkani wuxuu noola yimid diin kala tafriqinaysa oo kala furfuraysa oo kala diinaysa abihii iyo hooyadiisa abihii iyo maaragtay wiilkii iyo hooyadii wiilkii iyo abihii nin iyo naad isqaba marka alwalaa walbaraa waa arrin sugan oo diinteenna kamida weeyaan taas iyadu qolo gaar u qabtaa male islaamka o dhan baa qaba kitaabka ilaahay baa qaba subxaana watacaala sunada nebiga kusugan tahay sala allahu aleyh waalihi wasalam waxaa soo haray see loola tacaamulayaa hadalka aad tiri oo ah waxa islaamkan lasoo dhaweeyey waxaan islaam ahayna la fogeeyey sidaa hadalku ma aha waxa weeyaan adiga iyo qofkan laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah yii calaaqa khaasaa idinka dhexaysa biri iyo wanaag gaar ahaaneed baa idinka dhexeeya oo wilaayat almu'miniin baa dhexdiina idinka dhexaysa fariiriinta islaamka kan kale ee aan kelimada ku qawlin ama daa'irat alislaam aan ku jirin sidaa ad ula dhaqmaysana ilahay baa ku jideeyey oo ilahay wuxuu subxaanahu watacaala ku jideeyey dadka aan muslimka ahayn ama ku dhex nooshihiin ama aada dhex joogtaan ama aada calaaqa leedihiin haddayna dad mucaadiin idin ahayn oo dagaal idinkula jirin oo guryihiin idinka saarin oon dhibaato idin keenin biri iyo wanaag iyo qista iyo cadaalad iyo naxariis ku dhex noolaada taasaa ilahayna amray laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatilukum fi diin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibu almuqsitiin hadda markaan ka hadalno mathalan dadkan qurbaha yimid ee meelaha hadda hadda kasoo hadlayso kale aada jooga ama yurub ama maraykan ama canada ma waxaan oranayaa meesha aada joogtaan iyo wadamada aada tagteen iyo dadka idin soo dhaweeyey ee guryaha idin dejiyey ee baasaboorada idin siiyey ee wax kaste oo noloshan mutaaxa idinka dhigay oo furaskaa idin siiye oo tacliimta idin siiye iyagu ujeedaday doonaanba ha ka yeeshaane mucaadaa ula imaado oo la dagaalamo oo ama dilo oo ama qarxiyo ama kaneebo saasaan ku odhanay maayo ku odhan maayo aniga ma aha islaamka ayaan qabin islaamku wuxuu qabaa dadkaas in aad wanaag kula dhaqanto bilcaks wanaag iyo ixtiraam iyo markaad u muujiso in ay sababba u noqoto inaad diinta ilaahay usoo jiido oo aad jeclaysiiyo waana jeclaysiiso waana tan dhacday weye in badan ay ay kuba islaameen oo ay diinta ay ku galeen markay arkeen akhlaaqda wanaagsan ee qofka muslimka uu ku dhaqmay marka alwalaa walbaraa sideeday u jirtaa sax aduu meeshaa jooga maraykankaa jooga ama canada ama guru meeshaa doonta ba joogbe waa inaad ka duwanaataa kan kale ee aan muslimka ahayn oo aad dhaqankaagu ka duwanaadaa oo aadan sidiisa u dhaqmin oo aadan sidiisa aadan magaranaysa waxyaalaha oo mukhaalafaadka oo ilaahay subxaana watacaala diiday aadan u dhexgelin oo aad garataa in adigu aad muqayad tahay oo aad ka xiran tahay waxyaalo badan oo isagu u furan taasi waa waa ka duwanaanshahaad ka duwan tahay laakiin dhaqanka aada la dhaqmaysa iyo sida ilaahay ku faay subxaanahu watacaala waa inay wanaag iyo beri iyo fiicnaan ay ka arkaan si ay sabab ugu noqoto inay diinta ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu soo jeedsadaan sidaasaan qabaa wallahu aclam waxaad bal iyada wax yar noo sharaxdaa dadka sidaa sheegtay markuu iimaanku ka daciifo ama diintooda ay si rasmi si fiican u raaci waayaan waxyaabaha ama habdhaqanka ka yimaada ee waddan lagu arko ama ummad ka soo dhexbaxa maxaa ka mida sidee bayse ku suulin karaan waxyaabaha ficladaa xun waa arrin wanaagsan su-aashaasi su-aal wanaagsan weeyaan waxyaalaha kasoo ka dhalan kara dacful iimaan iyo calaaqada ilaahay lala leeyahay subxaana watacaala oo daciifta ama aakhiro rumaynta la rumaysan yahay oo qofka ka daciifta dee waxaa ka imanaysa inuu awaamirta ilaahay qofkii uu khilaafo tusaale ahaan inay salaadii yani galab galab ka noqoto salaadii udan ku toosnaanin waxyaalaha ilaahay uu ka reebay xumaatada ahee haddana nafta la jeclaysiiyey inuu qofka iska dhex galo oo waasic ka reeba oo magaranaysaa uu waayo ama wax ka reeba yani oo uu waayo taqwa ka celisa waxyaalahaas oo fara badan oo weliba markii ay de mujtamaca ay kusii faafaan si deg dega dadka ugu dhex faafa ayaa ka dhalan kara waxaana lagu zuulin karaa oo arrintaas lagaga lagaga hortegi karaa wixii uu ilaahay noo jideeyey iyo dariiqi nabigeenu la yimid caleyhi salaatu wassalaam waana addacwa ila allah addacwa ila allah baa nabigu la yimid caleyhi salaatu wassalaam iyada ayuu nebiyadii oo dhan ay wada ahaayeen sidaan la socono nabigana sala allahu aleyh waalihi wasalama maka markii ugu horeysay dhowr iyo tobankii sano ee hore labta cashar sana saddex iyo toban sano sidii lagu qiyaasayo asnaamtu iyadoo xaramka ama ka kacbada ee ilaahay ku hareereysan ayuu dacwadiisa dhinaciisa u ka watay isaguna geeta ilahay ufaadi intaa ma uunan hal sana ma uusan jebin waxbana ma uunan farna u qaadin maxaa yeelay waxay ahayd taasiis dadka ayaa la dhisayay marxalad taasiis ah dhisid bay ahayd imaankooda inuu kudco ilahay ay ku xidmaan calaaqada ilahay leey leeyihiin ay weynaato dabadeedna waxaan iyagaa iskaba zuuli doonaba ka bacdi markii dee ilaahay subxaana watacaala uu quwiyey islaamka iyo xoogeysteen oo maka la furay waa jabiyey nabiga caleyhi isalaatu wassalaam islaamkii o dhan waa jabiyey isagoo sanam kaste dul akrinaya waqul jaa alxaq wazahaqa albatilu ina albatila kana zahuuqa marka marxalada nagu haboon inaanu u qubno hadda waxa weeyaan marxalatu dacwa ila allah dacwa loo baahan yahay dadka in diinta ilahay la gaarsiiyo sidii kulligeen aan rabbigeen ula heshiin lahayn haddaan ilahay la heshiino subxaanahu jala jalaaluhu ilaahayse waa naga raalli ilahay hadduu naga raalli noqdana adduunkeena iyo aakhirada labadaba inoo hagaajinaya leanna aakhira iyo adduunyada labadaba gacanta ilahay bay ku jiraan biyadillah ilaah oon hagaajinina hebel iyo hebel baa heshiiyey waxba ku hagaagi maayo si kasta haddii la yeero in wax la isugu yeero aleeji iyo waxay alla la samsameeyo kulli maadaama ilaahay uusan raalihayn waxaasaa laga wallahu aclam
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan si weyn ugu mahad celinayaa imaamka sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ku sugan dalka qatar
waa tahay dhegaystayaal intaasaynu ku dhaafno barnaamijka martida toddobaadka ama martida mikrofoonka ee v o a